munaasabad ay ku qalinjibinayeen in ka badan boqol toddobaatan iyo sideed macalin oo dhammaysatay kuliyadda waxbarashada macalimiinta ee qabri dahar ayaa lagu qabtay magaalada qabri dahar ee maamulka dowla deegaanka soomaalida etoobiya waxaa ka qayb galay munaasabada maamulka macadka waalidiin macalimiin ardayda qalinjibisay iyo marti sharaf kale maamulaha kuliyadda waxbarashada ee qabri dahar baashi maxamuud axmed ayaa ka waramaya munaasabadan waxaa kuliyadda macalimiinta maamulka magaalada qabridahar ka qalin jabinaya arday ay tiradoodu gaadhaysa boqol toddobaatan iyo sideed arday oo afartan iyo kuwa ka mida ardaydaasi ay yihiin dhadig inta kalena ay lab yihiin ardaydaasi maxay kaga suntan yihiin ardaydii hore ee kuliyadda ka qalin jabin jirtay ardaydani waxaan leenahay tayadooda guud ahaan kuliyadda iyo gaar ahaan ardaydaba tayadooda wax badan baa laga bedelay waxaa laga bedelay waxaa kow ka ah ardaydani markay kuliyadda imanayeen waxay ku yimaadeen entrance exam ibtixaan xaqiijin ah oo inuu qofkani macallin u qalma inuu kuliyaddan wax ka bartay uu yahay iyo in kale ayaa la marsiiyey intaa maanta qalin jabinaysa ayaa xilligaa ayada ah ka soo baxday iyo in kaloo dhexda ku hadhay cabdirasaaq siyaad wasiir ku-xigeenka xafiiska madaxweynaha maamulka dowla deegaanka soomaalida etoobiya ayaa u hambalyeeyey macalimiintan waana maalin maalmaha inooga duwanaanaysa inaan kala qayb galno dhallinyaro soo dadaashay in badan ku soo noqnoqonaysay sii kallahaysay buugka sii wadatay qalinka sii qaadanaysay dhaxan sii maraysay dabeel sii maraysay waddo dheer sii qaadaysay inaan maanta midhahoodii kala soo qayb galnaa waxay noo tahay sharaf ayay noo tahay waxaan lahay hambalyo hambalyo hambalyo ayaan leehay mid ka mida macalimiinta qalin jibiye ayaa u mahad celiyey cid kasta oo ka qayb qaadatay waxbarashadiisa iyo marka labaad iyo marka saddexaadba ilaahay baa mahad iskale alxamdulilah marka xigta dhammaan waxaan u mahad celinayaa cid kasta oo waxaan kuri waxbarashadanada kusoo dadaashay kolley waxbarashadanadu hadda waxbarashooyinkii hore waa ka duwan tahay kuliyadda waxbarashada macalimiinta ayaa soo saartay macalimiin badan kuwaasoo wax ka dhiga gudaha maamulka dowla deegaanka soomaalida etoobiya iyagoo soo saara arday taya leh